haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waa islaam maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa dhowaan dhaqdhaqaaqyo milatari ka waday degaanno ku dhowdhow magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada oo ay weheliyeen cutubyo ka tirsan ciidamada dalka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa tegay degaanno shan iyo labaatan kilomitir u jira beledweyne inkastoo saddex maalmood kadib ay dib uga soo noqdeen sidoo kale bishii oktoobar ciidamada oo ay weheliyeen cutubyo ka tirsan kuwa etoobiya ayaa howlgallo ka fuliyey degaanno ka mida gobollada baay iyo bakool sidoo kale ciidamadu waxay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose inkastoo ay dhaqdhaqaaqyadaasi jiraan ayaa haddana waxa yar guulaha la taaban karo ee laga gaarayo dagaalka ka dhanka al-shabaab haddaba maxaa ugu wacan gaabiska howlgallada ciidamada ee ka dhanka al-shabaab ciidamadu ma helaan xuquuqdooda ballanqaadyo badan oo ay dowladdu u samaysay ma fuleen su-aalahaasi iyo kuwo kale oo badan waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kaga jawaabaya wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo marti ku ah intuu barnaamijka socdana waxaa su-aalo ku weydiin doonaa qaar ka mida dhegaystayaasheenna wasiir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a waa mahadsan tahay colaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay ku sugan yihiin xaalad aada u fiican oo runtii dhismaha ciidamaduna ay si xawli ay ku socdaan iyo iyadoo ay helaan xuquuqihii ay asaasiga ay xaq u lahaayeen oo ugu horeysa mushaaraadka iyo hadday noqon lahayd raashinka ciidamada la siiyo iyo taakuleynta xagga daawada intaba iyo iyadoo runtii hadda meelo badan ay ka howlgalaan oo aanay ka ahayn xamar keliya aanay ahayn oo laakiin gobolada iyo degmooyinka dalka kale badankood inta dawladda ay ka taliso oo dhan ay ka howlgalaan oo dib loo furay qaybihii divisionadii hore u jiri jiray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay lahaan jireen hadday ahaan lahayd qeybtii kow iyo labaatanaad ee gobolada dhexe dhuusamareeb qeybtii labaatanaad ee qaabilsaneed gobolada baay bakool iyo gedo ciidamada maanta moralkooda wuxuu marayaa meeshii ugu fiicneed oo ugu sarreysay ay maaragtay saraakiishooda iyo ciidamada tababarada la siinayo iyo wacyigelintooda ay mar walba socoto laakiin wasiir dhowaan ciidamada dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamada amisom mar ay tageen meelo labaatan iyo shan kilomitir u jira magaalada beledweyne saddex maalmood bay joogeen kadibna dib bay uga soo noqdeen marka arrimaha shacabka deegaanada ku nool iyo deegaano kale oo soomaaliyeed waxay leeyihiin haddii ciidamada aanay joogeen meesha waa in aanay iman maxaa yeelay waxay dhibaato gelinayaan shacabkii oo laga qolyaha shabaab ay ka argudanayaan marka laga tago marka so arrintaa kuuma muuqato runtii waa annaga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ka go-an tahay in meel kasta oo ay joogaan nimankaas nabaddiidka ee khawaariijta al-shabaab ay ka howlgalaan ciidamada oo ay ka sifeeyaan waa waajibka koowaad oo ay leeyihiin inay shacbiga soomaaliyeed ay ka dulqaadaan dhibaatada muddada dheer ay ku hayaan nimankaasi hadday noqon lahayd inay banaystaan dhiigooda oo si xaqdarra ay ku banaystaan iyo hadday noqon lahayd inay xoolahooda ay boobaan oo ay maaragtay si xaqdarra ah ku qaataan iyo iyagoo runtii ka xayuubiyay xorriyaddii asaasiga ah ee shacbiga soomaaliyeed ay ulahaayeen inay ugu noolaadaan deegaanadooda marka ciidamada runtii way ku ammaanan yihiin meelaha ay ka howlgaleen gobolka hiiraan oo hadda ugu dambeysay oo ay runtii jab weyn u geysteen cadowga goobahaas oo ay ka mid ahaayeen luuqjeelow iyo shabeeley iyo elbari meel la yidhaahdo boqkoosaar oo runtii ay cadowga aada isugu aruursanayeen ayna rabeen inay ka difaacaan buuluburdi iyo meelaha deegaanadaas u dhow meelihii la qabtayna ilaa iyo hadda meel laga noqday xaqiiqdii ma jirto oo ciidanka meel kasto ay qabtaan hadday noqoto gobolada kale sida shabeellaha hoose iyo gobolada kale ay ka howlgalaan dhammaan oo ilaa iyo hadda meel laga noqday ma jirto marka ay qabtaan way difaacaan horeyna way u socdaan waa gartay waa kusoo noqon doonaa su-aalaha waxaan rabaa dhegeyste ku jira qadka inaan soo geliyo dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaan raxiim magacaaga wayleeray idow drangmanor way roogay magaalada london ee dalka ingiriiska marka hore wasiirka iyo bahda idaacadda v o a basalaame kastay waa kaa qaadnay salaan kabacdi wasiirku way warsada fado haaye hal su-aal su-aalo soo ee lacala boqool camal markii hore dawladda iyo maarane dad oo taageersan i dad oo maarane etoobiyaankii la roogi iyo roogeen kabacdina etoobiyaankii shideedisa meelik roogi etoobiyaankii haltoog wa go-aansaday isku bahi ummata walaagay oo maarane meelo degnaay bersho rooren haani roori elberdin rooren haani heriini heren madii haani magaalada ka heri wali maylerayus la xukumo la dilo iyo wali maarane fokada iyo shalnagadeeg haani magaalada ka heri kusokow haani roore elberdaseedin dhibaatiya meelika qobsati oo nolol xumo e shicib haangna nolol xumo an qobsati ciidan haangna nolol xumo an qobsati dhibaato fara badana maarane meelika qobsati dawlad iyo lajarowsha iyo taageerowsha maytare hooba qofkii oo maarane yeeda taageersanaayna meelolaka gooryaw langwalangowadan lahayna magaaladii oo yordha hordhanghaysadeen hooba lakubaha dadki roogi iyona dadki roori haan rooriba dhibaatada maarane anka badadaaso lanki roogi maarane anka faylahadaasa waa gartay marka su-aashaada su-aale wey buu ahaa macnaha gobolka oo dawladda madi hor haysatay hooba dibliinku qobsaday yeeda lakuduguday dadkii oo dawladda taageersanaayo oo biran roori ma inka teel galaasa dawladda oon qobadaasa wa waa gartay wasiirka ku maqlayaa su-aashaada wasiir waad maqlaysaa maqlay waa mahadsan yahay iidow waana ku salaamay waa su-aal runtii aada important u ah xaqiiqdii dadkii ka tegay xudur horta xudur kabixideeda u ahay ee runtii ayaan daro oo oo waktiga laga baxayna wakti oo maaragtay munaasib aan ahayn bay ahayd laakiin dawladda runtii way u gurmatay dadka shacbiga oo alberto jooga oo xudur ka dhahayna way u gurmatay dhowr jeer hadda ka hor oo maaragtay hadday ahaan lahayd raashiin iyo maaragtay daawo iyo lacag wixii loo baahnaa waa la gaarsiiyey xaqiiqdii dawladda wixii awoodeeda ah anaa maaragtay aad baan aad baa loogu shaqeeyey aad baa loo gaarsiiyey ciidanka xataa oo xudur ka soo baxay waxay joogaan deegaanada ku dhow dhow ceel berde iyo meelaha u dhow dhow waana dawladda aad bay gacanta u haysaa taliye iyo abaanduulo ku-xigeenkiisa ah ayaa jooga bil oo kastana waxaa loo diraa raashinkooda iyo mushaaraadka ay u baahan yihiin runtii waa qaataan iyadoo weliba duruufaha dhaqaale ee waddanka ku jir ay ka jiraan oo la ogyahay marka runtii dawladdu waxay awooddeeda wayna ku dadaashay way gaarsiisay taakuuleen iyo taageero dhaqaale iyo raashin iyo intii oo macnaha humanitarian ah oo taageero bani aadamna oo ay u geysan karto waa runtii waa loo geystay oo diyaarado xagga jooga xagga loo diray oo raashin gaarsiiyey baa jira ama raashin lacag loo diray oo ay xagga ka gateen oo dadka loo qeybiyey ayaa jiro waxaan rajaynaynaa mar dhow laakiin intaasoo dhan waxaa ka muhiimsan waxaan rajaynaynaa aan qorsheynaynaa inaanu dib u qabsano xudur oo ciidamada hooga dalka soomaaliyeed ay dib u qabsadaan oo ay shacbigii oo ka soo baxay halkaasina ay dib ugu noqdaan guryahoodii iyo hantidoodii iyo maaragtay guri iyo beerahoodii inay dib ugu noqdaan ayaan qorsheynaynaa haddii ala yidhaahdo aad baad mahadsan tahay wasiir waxaan soo gelinayaa dhegeyste kale oo qadka ku jira dhegeyste magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdikariim yuusuf axmed cosoble adeerow magac dheer waxaan salaamayaa sacaadatul wasiirka gaashaandhiga waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shaqaalaha bahda b o a sida aq xagar la-aanta ah ee u xaqabtiraan maaragtay warbaahinta soomaaliya adeerow xageed nagala soo hadlaysaa aniga waxaa idinkala soo hadlayaa magaalada rochester gobolka minnesota dalka maraykanka barnaamijka marka ugu horeysa fikirkaaga fikirkayga wallaahi marka hore waxaan maaragtay taageersanahay howlgallada ay wadaan ciidamada amisom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waana garan karaa waana fahmi karaa in caqabadooyin maaragtay adag waddanka ka jiro maaragtay markaan ka tago wararka kuturkuteenta ee suuqyada lala maraayo amisoma hub iibsata qolooyinka nabadiidkay ka iibsataa iyo waxyaabahaas anigoo oo maaragtay aanan usoo jeedin yaan waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane sacaadatul wasiir adduunka waxaa ka jiro waxa la yidhaahdo i d network oo ah fikrad la iibsada waxaan haynaa gobollo soomaaliyeed ee maaragtay iska xorey aysan weligood qabsanin al-shabaab bilmetel maamulada somaliland puntland galmudug idinkoo oo ciidamada dalka ah iyo amisom iyo u n ka inaad baxdaan u tagtaan waa walaalo soomaaliyeed aada weydiisaan sida ay uga nabad galeen in ay qabsadaan nimanka kan ee nabaddiidka ah waayo waxaad ka heli kartaan fikir wanaagsan iyo sida iskaga caabiyeen marka su-aasheedu waxay tahay bilmetel waxaa rabaa inaan weydiiyo aniga waxaan kasoo jeedaa gobolka shabeellada dhexe gobolka shabeellada dhexe waxaa haysta al-shabaab muddo ku dhowaad sanadooyin ah gobolka shabeellada dhexe waxay kas mar kasta jagada ugu sarreysa dalka waxaa qabta madax ka soo jeeda gobolka shabeellada dhexe marka su-aasheedu waxay tahay iyagii oo jagooyinka ugu sarreeyay waddanka haya misena gobolkoodii uu yahay gobol ay haystaan al-shabaab ma waxaa jira shacabkoodii ma ka iidin kari waayeen ama wacyigelin waayeen inay iska caabiyaan ee dowladda la shaqeeyaan su-aasheedu waa taas wa wa waa aad baad umahadsan tahay adeerow wasiirkan wuu ku maqlaya
cabdikariim waa mahadsan yahay waana salaamaya waxaana uga mahad celinayaa runtii taageerada ballaaran oo uu hayo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada walaalaheena amisom ee africa african union ka socda ee taageerada la garab taagan ciidanka iyo sida uu runtii uu fahamsan yahay dhibaatada ay nimankaas nabaddiidka ah ku hayaan shacbiga soomaaliyeed adoo aada ugu mahadsan arrimahaasi cabdikariinow waxaan kuu sheegayaa runtii in aan aada iyo aada dawladda ugu dadaalayso mar walba runtii in goboladaasi gobol kasta oo soomaali ka tirsan in laga xoreeyo al-shabaab oo ay maaragtay dawladda gacanteeda lagula soo geliyo iyadoo ay runtii aan gobollo gaar oo ahmiyad gaar ah la siinayo aanay jirin sababtoo ah madaxda qaranka kasoo jeedaan aanay ahayn laakiin gobol dawladda ay tahay waajibkeeda wadaniga ah ay tahay in ay wadan dalkao dhan ay ka xoreyso al-shabaab si ay ummadda soomaaliyeed ugu noolaato nabadgelyo iyo amni isla markaasna looga dulqaado dhibaatadaas xoog badan ee nimankaasi ay ku hayaan qorshahaasi runtii dib u xoreynta ahna in muddo ahna waa socdaa ilaa iyo haddana guulo waaweyn ayaa laga gaaray meelo fara badan oo ay gacanta ku hayeen nimanka shabaab ee dhibaatada ku haya shacbigana waa laga qaaday haiyo dekado badan oo ay haysteenna waa lagala wareegay meelaha keliya hadda ay joogaanna waa meelo aada u kooban runtii oo iyagana awoodooda ay aada u yar tahay oo aan qorsheynayno in muddo kooban aan aan uga xoreyno oo aan uga sifeyno waana iska isku isku furno waddanka oo dhan ay maaragtay gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed iyo gobolada jubbooyinka intaba si oo xor ay dadka dadka soomaaliyeed ay u maraan waxaa loo baahan yahay isku meel inay isku dhinaca looga soo wada jeesto oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalab sida lagu taageero lagana maaragtay garab istaago howlgallada ay kula jiraan nimankaasi sidii looga sifeyn lahaa ilaa iyo haddana shacbiga waa uga mahad celinaynaa taageerada joogtada ay arrintaasi ay ka geysteen runtii aad baad umahadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeyste magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaani raxiim aniga waxaa magacayga oo dacar xirsin nuur aliraa ma garata xaggee nagala soo hadlaysaa dacar waxaan kaala soo hadlahayaa beledweyne haye kusoo dhawow barnaamijka waa kusoo dhawaaday waa mahadsan tahay boqol kiiba boqol aad mahadsan tahay waxaa jira horta in laga hadlaa la rabaa runta in loo dhadhacaa loo rabaa ma aha in yacni loo dhacdhaco waxaadna ahayn inaad iska dhigtana waa laga fiican yahay arrintan soomaaliya waxay soo martay waa la ogyahay waxay u dambeeyeen dawladda hadda soomaaliya tii hore meel ku gaaraya ta hadda soomaaliya wax yani wax ka qabtay oo yacni wax u qabtay amaaliyadaa la rabaa haddaad wax qabato dalkuna waa ku sheega dadkuna waa ku sheegaya ma aha midaanu midii yacni in ninkii meel jooga ama idaacada ka waramo inuu waxan jirin oo sheego waa laga fiican yahay xaqiiqada magoad u dhaba gasho soomaaliya maalinkii yacni dawladnimadan ay ka baxday meel ku gaarka iyo maanta la joogo intay ka dhaxaydo wax wax u qabtay oo yacni taageero oo yacni ama adaba ama nabadgelyo kusoo dabaalay ma jiraan in laga faano duurkana waa laga fiican yahay jabuuti amaalkoo galay in la gudo in in been laga sheega lama rabo cismaan dubad ninka la yidhaha wuxuu qabtay waa wax muuqda ciidamada iyadoo baaro u taallo ay meelaha joogaan oy dadka dilaan oy ayagu dhacaan oy wax walba dhacaan ee u isku goobay oo isku keenay oo yacni tababar u furay oo isku jiheejiheeyey oo wuxuu ka soo saaray ciidamo ruma haddii laga soo saarayna tacadigoodaa batay lama gaarsiiyo waxaa la gaarsiin waaya shan kilomitr inay shan kilomitr ay cadow ka qaadaana la gaarsiin waayo maxaa loo waayey nabad mugdi la rabo nabaddu waa nolosha dadka waxaa la waayey nin gaarsiiya shan kilomitr ama toban kilomitr wax ka dheereeya waa la waayey innig wax gaarsiiya ciidamada maxaa ku qabtay waxa su-aala horta wasiirka taas waa su-aalaya waa qodob qodobka labaad jenaraalka oo soomaali inagii baliista oo inta ka qaaday xagguu geeyey waa soo tababaray waa yimideen hadda waxay la wareegeen alxamdulillah saldhigay la wareegeen ayagoo libisan oo hubaysan ay la wareegeen ayadaas nafteeda waxa keenay saacidaa keenay bal wasiirka gaashaandhigga waa su-aalayaa su-aal waaye muxuu u qabtay ciidamada muxuu u galay gobolka wa- waa gartay su-aashaada wasiirkan u bandhigaynaa arsi aada u mahadsan yahay runtii iyo maaragtay ah, siduu maaragtay ugu danqanayo dhibaatooyinka iyo caqabooyinka ka jira gobolka waana runtii annaga dawlad ahaan iyo mas-uul ahaan gobolka hiiraan ay- waxaan siduu sheegay la qabaa mahadcelinta iyo ah, hambalyada ciidamada amisom ee ka socda wadanka jabuuti aanu walaalahan walaalaha nahay waa walaha muhiimka oo ay ka qabteen gobolka hiiraan runtii hadday noqon lahayd soo celinta amniga magaalada beledweyne hadday noqon lahayd tababarada ay u fidiyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed muddadii ay joogeen oo runtii ah, ay tababareen askar ah, ah, aada u badan ay tababareen oo gaari saa-ida iyo kun qof oo haddana tababaradu ay horey u socdaan waxaana runtii uga mahad celinaynaa qeybta weyn oo ay ka qaadanayaan dib u dhiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ku jirnaa dagaalna dhinac baan ugu jirnaa dhinacna dib u dhiska ciidamadeena ayaan ku jirnaa xaqiiqdii wax ku faanayna hadda oo maaragtay ah, wax aan la qabanina ma jirto ciidamadaas la tababarayna aniga wasiir ahaan ilaa iyo waxaan tagay beledweyne afar jeer oo aan u tagay shacbiga iyo ciidamadaasi aan maaragtay xeriyooyinka ay ku jiraan iyo goobaha ay ka howlgalaan oo dhan aan dul istaagay si aan ugu kurgalo xaaladaha ay ku sugan yihiin isla markaasna wax looga qabto dawladdan waxay ahmiyad weyn oo ballaaran ay siisay guud ahaan ciidamada qalabka sida sidii ay u heli lahaayeen xuquuqda ay leeyihiin oo mushaaraadka ugu horeysa iyo raashiinka iyo sidii xooga loo saari lahaa dib u dhiska ciidamada xooga dalka soomaaliyeed wasiir eh, haddaan su-aal kala raaciyo shacabka deegaanada ku nool ee gobolada baay bakool ama shabeellaha dhexe meelo badan oo sooma- gobolada soomaaliya oo ciidamada dowladda weli aanay si toosa gacanta ugu wada qabanin eh, dadka ku nooli waxay idinku dhaliilayaan oo ay leeyihiin eh, annagoo sugaynay oo wakhti badan sugaynay do- ciidamada dowladda iyagoo noo dhow oo meelo toban kilomitr labaatan kilomitr noo jira degan ayaan dhibaato ku jirnaa haddana mararka qaar intay noo yimaadaan ayay naga noqdaan oo shabaabkiibaa dhibaato kale noo geysanaya maadaama iyagii ay intay yimaadaan naga noqonayaan marka ma ka fikirteen markaad tegaysaan tuulooyinka oo ama deegaanada ku dhowdhow meelaha ciidamadu degan yihiin oo dad shacaba ay degan yihiin ma ka fikirteen markaaad ka soo baxdaan shacabka idin soo dhoweeyey ama dareen idiin muujiyey in dhibaato ay la kulmi karaan colaadu waa mahadsan tahay runtii ah, howlgallada ah, la sameeyo oo lala galo nimankaas al-shabaab ee looga safeynayo deegaanadaasi meel kastaba ha ahaadaan gobolada baay boqool gedo ama shabeellaha hoose iyo dhexe iyo meel kastoo dalka ka mid ah waxay yihiin ah, howlgallo aada u qorshaysan runtii oo lagu talagalo meelihii la tago in aan laga soo noqonin oo la difaaco oo shacbigana laga horeeyo nimankaasi dhibaatooyinka waxaa noo qorshaysan dhinacan ah, inaan maaragtay dhinacan shabeellaha hoose ilaa iyo jubbada dhexe laftigeeda ah, laga safeeyo nimankaasi howlgalladaasi qorshay ku socdaan waxaan rajaynaynaa in maaragtay qorshahaasi markuu soo dhammaado in ay howlgalladaasi bilaabdaan oo ay weliba iyadoo lagu talagelayo in uh, guusha kama dambeyska ay ciidamada gaaraan iyadoo aadna looga taxadirayo uh, xagga eh, in shacbiga ay waxyeelo ku soo gaaraan howlgalladaasi iyo iyadoo isla markaasna laga taxadirayo ciidamadeena in aanay maaragtay dhibaato ka soo gaarin laakiin dab weyn loo geysto nimanka nabaddiidka ah ee al-shabaab ee dhibaatada muddada dheer ku haya dadka wa- wa- waa gartay waxaan rabaa dhegeystaha ugu dambeeya ee barnaamijkeena inaan qadka soo geliyo dhegeyste een, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay n n colaad n waxaan la yidhahdaa magacayga bilo gurxan axmed oo ku nool n magaalada rotterdam ee wadanka holland kuna ahna nin n wariye ah oo jooga wadanka holland wasiirkan laftiisa waa u mahad celinayaa n fursadan uu dadka shacabkaa siiyey iyo idaacadda v o eba wasiirka fiqi waxaan weydiinayaa laba su-aalood n su-aasha koowaad waxa weeye n ciidamada n dowladda soomaaliya inta badan mas-uuliyiintu waxay sheegaan inay siiyaan mushaar ku filan oo mushaarkooda marka si joogtaa u qaataan Een, markii la fiiriyo ciidamada habdhaqankooda iyo sida ay laftooda u hadlayaan waxay sheegaan inaan mushaarka mamar een, maaragtay ama uu soo dooha ama bilooyin la qaadan taas waxaan rabnaa horta wasiirka inaan weydiiyo maaragtay ci- een, dowladdu siday u sheegto in een, ciidamada soomaaliya iyo mushaarkooda si waktiyaysan u qaataan si shacabka soomaaliyeed ay ciidamada ula xisaabtamaan midda labaadna waxay tahay ciidamada soomaaliya ee jooga een, gu- ee wadanka ka howlgalaya een, magaalada muqdisho kale haddaan misaal usoo qaato waxaa arkaya ciidan een, xooga dalka ka tirsan oo shacab caadi ah oo qofkii d- wuxuu labisan yahay shaar iyo surwaal iyo kabe iska caadi qoryu wataa baabuuru baaraha ama waxu ama ammaanu sugaa se macnaha ay een, wasaaradda gaashaandhigga ay arrinkaas wax uga qaban weysay maadaama la rabo in askariga la garto inuusan ahayn qof shacab ah oo dharka diriiska lagu talagalay ciidamada soomaaliya u labisnaado inta badan miidiyaha iyo tviyada iyo dadka dhan xataa waxaa la arkay magaalada muqdisho checkpointiyadooda dad caadiya oo qoryo iska wata ay ay dadkii baarayaan ciidankiina ay kamid yihiin see taas maxaa taas wax looga qaba waaye labada su-aaladaan rabaa inaan maaragtay weydiiyo wasiirka soomaaliya aad baad umahadsan tahay bile wasiirkan wuu ku maqlayaa bila guurxan aada u mahadsan yahay waana salaamayaa runtii laba arrimood oo muhiim u ka hadlay tan mushaarka ciidamada oo marmar dib u dhac ku yimaada Ah, haddaan kaaga waramo ciidamada mushaarka runtii aan ah, ka waramo ciidamadeena maanta waxaa run aan aad iyo aad ah, sharaf weyn u ah ah, dowladda soomaaliyeed in ay mushaar ay siiso ciidamada oo ay ka timaado khasnada dowladda aan laga sugin ah, dalal ay deeq ahaan noo siiyaan runtii oo dowladda ay go-aansatay in askari kasta mushaarkiisa uu ka yimaado ay laga keeno oo laga soo saaro khasnada dowladda wakti cayimana la siiyo bisha shan iyo labaatankeeda ilaa iyo soddonkeeda laakiin duruufaha dhaqaale ee maanta wadanka ka jira awgeed waa dhici kartaa inay dib uga dhacdo arrintaasi mararka qaarkood laakiin waa wax dowladda ka go-an in askari kasta xuquuqda uu leeyahay uu helo tan oo uniformka uu ka hadlay bile ah, runtii aniga xamar baan joogaa oo ka waa ka shaqeeya saas ay tahay ma arkin askari oo maxawis wata ama dher cad wata oo baaraya jidadka intaasna magaalada waa maraa oo waa socdaa askari kasta uniform buu qabaa oo weliba hadda ciidamada baara magaalada gudaheeda waxay u badan yihiin boliis oo militariga marmar oo loo baahdo maahane inta badan ay kama howlgalaan magaalada gudaheeda waxaa ka howlgala nabad sugid oo labisan iyo boliis baa ka howlgala ayagana meel kastoo ay joogaan dareeskaas oo lagu aqoonsaday ayay leeyihiin runtii waxaa jiray isku dhacyo soo noqnoqday oo gobolka shabeellaha hoose lambar konton iyo agaaraha marke iyo janaale iyo meelaha ka dhacayay oo ciidamada xoogga ee qalabka sida soomaaliyeedna la sheegay inay ku lug lahaayeen cutubyo ka mid a marka maxaa soo celiyay dha- isku dhacyada maxay ahaayeen iskudacyadaas runtii nasiib daro way jirtay in maaragtay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ee deegaanadaasi ka howlgala jidadka loo galayo maaragtay rasaas lagu furay oo dhibaato dhimasho iyo dhaawac leh ay soo gaartay oo markaasina ayagana ay maaragtay arrintaasi ka jawaabeen waa jirtay runtii arrin aada iyo aad aan uga xunnahay bay ahayd dowladdana waxay u dirtay wafdi heer qaran ah oo aan aniga ku jiro iyo laba wasiir kale oo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka cadaaladda ku jiro iyo xildhibaano ay ku jiraan oo aanu la kulanay de dadka deegaanka hadday noqon lahayd maamulka ee lamber conton iyo ama hadday noqon lahayd oday dhaqameedyada deegaankaasi oo hadda isfaham aada iyo aada u wanaagsan laga gaarayna aynu rajeynayno inay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka ah, local peopleka ama deegaanka inay si oo joogto ay u wada shaqeyn doonaan kana wada shaqeyn doonaan amniga iyo xasiloonida deegaanadaasi iyo sidii looga xoreyn lahaa ah, kuwa nabaddiidka ah ee khawaariijta al-shabaab aad baad umahadsan tahay een, ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adaa mudan colaado aada umaadsan intaa ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo uu toddobaadkan marti ku ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud faqiix intaan barnaamijkan oo kale dib dambe hawada ugu kulmayno waa maxamed colal xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha waxaa nala socodsiinayay maxamed colaad xasan halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington